bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiin saxaafadan kala duwan ee halkan noogu timid meeshaan hortaagannahay waxa weeyaan state house-kii waa dadkii aanu u nimid aanu marka horena aanu u nimid si aan darhaad baanu u nimid si aanu xaaladooda usoo ogaana markii gubashada kadib aanu maqalay intii aan maanta halkan wax ku siinayna waa qoysaskii ay guryuhu ka gubteen oo ka kooban saddex iyo lixdan qoys oo ah dadkii ku barakacay meesha ay guryuhu ka gubteen ka horna xukuumaddu gurmadkii horreeyeyna way soo siisay laba gurmadoo nagu horreeyeyna xukuumaddu way bixisay iminkana waxaanu bixinaynaa xafiiska samafalka anigoo ah ka mas-uulah inaanu halkan ku siinayno raashin ka kooban bariis daqiiq iyo sonkor qof walba la siinayo waxaanu ilaahay uga baryaynaa intii ku geeriyootay gabadh horta intaan maqalay gabadh baa ku jirtay ku geeriyootay ilahay naxariis jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qaranka somalilandna ilahay samaryeemana ka siiyo ilahay waxaynu ka baryaynaa duufaanada dalalka kala duwan ka dhacaya in ilaahay aan waxba inaga soo gaadhsiin intii ummadda muslimiinta ay soo gaadhayna cawil khayr qabaanu ilahay ka siina intii ku dhimatay ummadda muslimiinta ana waxaanu ilaahay uga baryaynaa naxariistii jannaanu uga baryaynaa sida wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibaddu xalay ay baaqi ay soo jeediyeen xukuumad ahaan waanu ku taageersannahay aad iyo aadna waanu ugu hambalyaynaynaa ee ahaa in walaalahooda puntland ee maanta musiibadu ku dhacday in laga caawiyo wax walaalo loo yahay maalinta dhibaatadu jirto in la iscaawiyo somalilanna meelo ka mid ah daadadkaa soo gaadhay dhibaato kale inamay soo gaadhin alxamdulilah laakiin meelo ka mid a hadday tahay sayla hadday tahay ceel laheel ceel sheekh hadday tahay hadday tahay saaxil meelo ka mid a roobabkaa soo gaadhay marka insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa intaana in ilaahay inta dambe inagaga joojiyo inta ilaahay wax soo gaadhsiiyeyna insha allah ilaahay uga sahlo xukuumad ahaana waxaanu insha allah aan gurmad baanu u fidin doonaa si deg dega oo aanu maanta hawsheedii ku jirno in aanu insha allah meelaha ay dhibaatadu soo gaadhayna aanu gurmad deg dega u fidino xukuumad ahaan aanu iminka aanu aanu shir ku soo galnay state house-kuna waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer state house-ka degan in ay ka digtoonaadaan had iyo jeeraale meeshu meel lasoo mara ma laha meel booyadii ama dabdamiskii meel usoo mara ma leh dabdamisku markuu u yimaadana dadkii way shiidayaan marka waxaanu xukuumad ahaan aanu u jeedinaynaa inaanay gurmadka loo soo fidiyo aanay kaga jawaabin si naxariis darraa waa iyaga loo soo gurmadaya meesha la degay meel dawladdu idin dejisay maaha waa meel qof waliba degay xukuumad ahaana insha allah biidni illaahi alkariim waxaa ka go-an in state house-ka si deg deg ah meeshaa la idinka raro idinkuna aada ogolaanshihii aada ogoshihiin iminka maadaama markaad aragteen in musiibooyin kala duwan marar horoo fara badana ay dabqabsaday mar kastana ay dhibaatadu qabsan karto waayo aqaladii baa saa isku wada ah cidhiidhi wada ah markaa si idinkana xukuumaddiinu meel fiican oo aad wax ka heli kartaan la idiin geeyo inaad idinkuna u diyaargarowdaan in la idin raro oo meel wanaagsan la idin geeyo oo meel insha allah dawladdu biyihii iyo iyo wixii kale laydinku diyaariyo insha allah bidni ilahi alkariim laakiin sidan xukuumadduna kuma sii eegan karto idinkana laydinkuma sii eegan karo waayo waxaa ka yimaada waa maalin walba dhibaato waa maalin walba dhimasho meel gaari mara ma laha caafimaad dara marka iminka roobku helo meel caafimaadkii laydiin soo mariya ma laha marka insha allah intii ku geeriyatay ilahay naxariis jannaha ka waraabiyo intii ku barakacday insha allah xukuumad ahaan intan yar waa gurmadadii u horreeyey gurmado kalena xukuumaddu waa idiin soo wadaa waa laydiin soo fidinayaa xukuumaddiinu idinma mooga laakiin idina waxaanu jecelahay inaad nala qaadataan hawsha sida ugu fiican insha allah bidni illahi alkariim xukuumaddu cidilla idima dhigayso meel xun idima dhigayso wasiirka dibadejintu waa kii idinka raaligeliyey arrintii ahayd maxamed mooge kelmad waxay ahayd si kale u dhacday laakiin wasiirku uma ujeedin ayaantii dhoweydna raaligelinbu wasiirku ka bixiyey marka markay xukuumadda iyo madaxda kala duwan ee ama hay-ad ha noqoto ama xukuumad ha noqoto dadka reer somalilan gurmadka idin wadaa markay idin yimaadaan ka daaya dhibaatada waxaa dhici doonta haddii aad ka dayn weydaan dhibaatada dee inaan gurmad markaa aanu iman karno qof walba meeshiisii ay ku xidhanto ilahay waxaanu idinka baryaynaa insha allah in ilaahay irsaaqad waa soco xalaala oo qof walba ilahay meeshiisa ku daqda in ilaahayna siiyo in ilaahay daadadka dhibaatooyinka duufaanada dalalka jaarkeenna ama kuwa inaga fogba ka jira in ilaahay aanu nagu keenin baynu ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa insha allah biidni illaahi alkariim xukuumad ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumaddiisaba waxaa ka go-an insha allah inay dadkooda gurmad deg deg ah ay kaga jawaabaan sida aad arki doontaan maalmaha soo socda insha allah bidnillahi alkariim idinkana caawimo khayr qabtaan ilaahay idinka baryaynaa in insha allah dadkeennuna ay noqdaan dad had iyo jeer aale waxaan halkan baaq uga soo jeedinaya hay-adaha samafalka waa maalintii loo baahnaa waa maalintii gurmadka loo baahnaa inaanay naga gaban in xukuumaddu marka ay amarka jeediso ay amarka qaataan baayac mushtarka sidoo kale waxaanu leenahay waa dadkiinni dadkan baahani wax soo tara sekada bixiya sadaqada bixiya sidoo kale dhammaan ummadda reer somalilan qof waliba qofku caawin karo inuu caawiyo waxaan halkan insha allah aan guddoomiyaha sulb aanu ku guddoonsiinaynaa maha markii ugu horraysay xafiiska samafalku uu hay-adaha waxgaaeen state houseka gaadhsiiyo marar badan baanu gaadhsiinay iminkana gurmadka intana waa intii u horraysay insha allah gurmaddo dambena waanu waanu soo wadnaa waanu idiin keeni doonaa saasaad insha allah nagaga guddoomi doontaa bismi illahi raxmaan raxiim aamine maxamuud maareeyaha samafalku aad iyo aad buu mahadsan yahay saaka waxay noo keentay deeq raashina oo dadkii barakacyaasha ee guryuhu ka gubteen ay u keentay aad iyo aad bay mahadsan tahay markii ugu horraysay maa aamine maxamuud mar kasta way noo keentaa dadka dayarta way u keentaa wixii taakula ee u heli karta mar kasta oo og tahay cid kastana waxaan u sheegaynaa in dadkaa walaalahooda maanta halkaa ku dhibaataysan inay soo caawiyaan hadday tijaarta tahay hadday ururada tahay hadday jaalidaha tahay cid kasta waxaan baaq u diraynaa in naxariista ay ku soo egaan dadkaa walaalahooda iska dhibaataysan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته